بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها waxau sheekhu yihi calayhi raxmat ullah alqaacidatu alkhaamisa waa qaacidadii shanaad ee ka mid ahayd qawaaciddii fii asmaa'i illaahi subxaanah asmaa ullah ilaahay subxaanahu wa tacaala magacaantiisu tacaalaa koreeye towqiifiyatun waa mid towqiifi ah oo joojin iyo towqiif loo nisbeeyey twqiif waa tafciil waana min alwaqfi ya-duna waa yaa-u nisba aslu lwaqfina yadullu cala alxabsi waalmanci yacni wax la mancinayo oo la joojinayo ayaa uu ku tusinayaa aslu lwaqf waxaana looga jeedaa masderka towqiif in waxa weeyaan lagu joojiyo asmaada ilaahay wixii nusuusta ku soo arooray fi lkitaabi wasunna lagu joojiyo oo aan la dhaafin wax ijtihaada iyo ra'yi iyo caqlina inaanu meel ku lahayn asmaada ilaahay asmaa ullaahi ilaahay magacaantiisu tacaalaa koreeye towqiifiyatun waa mid towqiifi ah oo loo nisbeeyey joojin lagu joojinayo calaa maa warada fi sharci sharciga wixii ku soo arooray uun ayaa lagu joojinayaa oo la dhaafi maayo laa majaala makaan iyo meel uguma sugna lilcaqli caqliga fiihaa asmaada ilaahay asmaada alleh waa towqiifi macna towqiifna waa annaha mowquufatun cala asharci waxaa lagu joojinayaa uun sharciga wixii ku soo arooray oo la dhaafi maayo caqliga iyo ra'yiga dadka iyo ijtihaadkooduna majaalkuma leh macnuhu markaa waxa weeyaan wixii kitaabkiiyo sunnada ku soo arooree ku sugnaaday ayuunbaa ilaahay subxaanahu wa tacaala loogu yeedhayaa oo asmaa u ah laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu magacaabi maayo waxaanu naftiisa ku magacaabin oon kitaabkiiyo sunnada aan ku sugnayn wa calaa haada ay wajaryan calaa haada arrinkaas inakoo ku dareerayna arrinkee macnaha asmaada alleh inay towqiifi tahay fa yajibu waxa waajiba alwuquufu in lagu joogsado fiihaa asmaada ilaahay calaa maa kii in lagu joogsado kaasoo jaa-a uu ku yimid bihi maaga alkitaabu kitaabka iyo wasunnatu sunnadu waxa uu waajibku yahay mar haddii asmaada rabbi ay towqiifi tahay in lagu joogsado kitaabkiiyo sunnadu waxay ku yimaadeen oon la dhaafin oo falaa yusaadu aan lagu kordhinin fiihaa asmaada ilaahay waxba walaa yunqasu waxna aan laga dhimin inaan asmaadii rabbi waxna aan lagu siyaadin waxna aan laga nuqsaamin lianna alcaqla maxaa yeelay caqliga laa yumkinuhu uma suurtoobayso idraaku maa shay inuu haleelo caqligu shaygaasoo yastaxiquhu uu mutaysanaya shayga ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu mutaysanaya caqligu ma gaadhi karo lianna alcaqla maxaa yeelay caqligii bani aadamka laa yumkinuhu caqliga suurtagal uma aha idraaku maa shay inuu haleelo kaasoo yastaxiquhu ilaahay uu mutaysanayo tacaalaa koreeye oo min al asmaa'i asmaada xaggeeda ah macnaha caqliga basharku ma gaadhi karo asmaada ilaahay xaqa uu leeyahay uu mutaystay caqli laguma garan karo fa wajaba markaa waxa waajibay mar haddaan caqligu arrintaa aanu haleelayn oo aanu gaadhi karayn alwuquufu in lagu joogsado fii daalika arrinkaa asmaada alleh cala annasi naska in lagu joogsado oo aan la dhaafin maxaa ay waajib u tahay naska in lagu joogsado waayo waa liqowlihi tacaala hadalku allah yidhi koreeye walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca wاlbasra wاlfu'aad kulu ulaa'ika kaana canhu mas'uula rabbi waxau yihi subxaanah walaa taqfu ha raac raacin maa shay ha raac raacin laysa aanu kuugu sugnaanin laka adiga bihi maagaa cilmun cilmi waxaan cilmi kuugu sugnayn oo cilmi iyo aqoon aanad u lahayn ha raac raacin waayo ina asamca maqalka iyo walbasara aragga iyo walfu'aada qalbiga kullu ulaa'ika kaa la soo sheegay dhammaantii kaana waxau ahaaday madkuurkaasi canhu xaggiisa mas-uula kii la isweydiin doono qiyaamada ee aan la ysaga tegayn marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi fii hadihi alaaya waxaanad cilmi u lahayn ha raacraacin waayo dee maqalkii iyo araggii iyo qalbigii iyo jawaarixdii oo dhan waxaad ku kasbatay dee waa lagu su-aalayaa marka wax aanad cilmi iyo waxa weeyaan aqoon u lahayn ha raacraacin dee asmaada ilaahay uu mutaysanayana caqligaaga iyo garaadkaaga kuma gaadhi kartid ilaa maa warada fi sharc idan haddaad ilaahay ku magacowdo waxaanu naftiisa ku magacaabin dee waxaad raacday waxaanad cilmi u lahayn ayaad raacday wa qowlih iyo hadalku allah yidhi subxaanahu wa tacaala qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa baan qul waxaad tidhaha nebi allow inamaa xarama waxa uu xarimay uun rabbii rabbigay alfawaaxisha yacni dunuubta waaweyn ee foolxumada badan fawaaxishta waxaa la yidhaahdaa maa yustaqbaxu min aldunuubi walmacaasi alkibaar kazina walliwaad wanaxwi dalik yacni waxa la fool xumaysto ee foosha xun leh ee macaasida waaweyn ah sida zinada iyo liwaadka iyo wixii la mid ah ayaa fawaaxish la yidhaah fawaaxish waxaa loo yidhi liannahaa tustafxash waayo waa wax la fool xumaysanayo oo qurun iyo yacni liidasho iyo xumaani ay ku jirto qul waxaad tidhaha nebi allow inamaa xarama waxa uu xarimay uun rabbii rabbigay alfawaaxisha dunuubtaa foosha xunxun leh ee waaweyn maa dahara wixii muuqda minhaa fawaaxishtaa xaggeeda iyo wamaa batana wixii qarsoonaadaba rabbigay waa xarimay yacni macaasidaas foosha xun leh ta la muujisto ee bannaanka lala yimaado iyo ta la qarsado ee hoos loo sameeyo labadaba rabbigay waa xarimay waalithma dembigana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa xarimay waalbagya xadgudubka iyo gardaradana rabbigay waa xarimay bikayri alxaq xaqdarro lagu xadgudbo oo dadkii xadgudub lagu sameeyo naftoodii maalkoodii sharaftoodii intaba lagu xadgudbo wa an tushrikuu inaad ku lamaanaysaan billaahi ilaahayna cibaadadiisa cid kale inaad ku lamaanaysaan rabbigay waa xarimay wa an tushrikuu iyo inaad ugu shariig yeeshaan ood ku lamaanaysaan billaahi alle maa lam yunazil waxaanu ku soo dejinin bihi maaga sultaana daliiliyo xujo waxaanu ku soo dejin inaad ilaahay ku lamaanaysaan oo aada ugu shariig yeeshaan iyo wa an taquuluu inaad tidhaahdaanna ilaahay waa xarimay cala allaahi ilaahay aad ka tidhaahdaan oo ka sheegtaan ama u nisbaysaan maa laa taclamuun waxaydaan ogeyn oo cilmi aydaan u lahayn waxaa la yidhi macaasidan iyo dunuubtani waxay u kala weyn tahay calaa sabiili tadalli sidaa ay u kala dambaysay u kala culus tahay oo waxa ugu culus alqowlu cala allaahi bilaa cilm ilaahay in laga yidhaahdo oo laga sheego ama loo nisbeeyo yacni waxaan cilmi loo lahayn in ilaahay loo nisbeeyo laga yidhaahdo waxaa ku xiga shirkigii waxaa ku sii xiga xadgudubkii waxaa ku sii xiga macaasidii kale teeda muuqata iyo teeda qarsoonba ayaa ku sii xigta waxaa marka isweydiin leh hadday siday u kala dambeeyaan u kala culus yihiin sawkan shirkigu ka horeeya alqowlu cala allahi bilaa cilm yacnii shirkigu miyaanu ahayn akbaru dunuub dembi ilaahay lagu caasiye ka u weyn dee sidee alqowlu cala allahi bilaa cilmin uga wen yihi ilan mufasiriinta iyo culimmadu aayadda markay fasirayaan waxay ku fasiraan sida ay u kala dambeeyaan inay u kala culus yihiin siday u kala horeeyaanna u kala fudud yihiin sidee shirkigu uga fududaaday alqowlu cala allahi bilaa cilm ay uu soo hoosgelaya marka alqowlu cala allahi bilaa cilmin wuxuu ku tusinayaa shirkigii iyo wasiyaada waa sidaas macnaha shirkigu shaki ma leh inuu yahay dee acdamu dunuubi cala aliطlaaq laakiin shirki in ilaahay cid kale loogu shariik yeelaa iyada lafteedu soo maaha qowlun cala allahi bilaa cilm ilaahay oo loo nisbaynayo wuxuu beri ka yahay ama laga sheegayo wax waxa weeyaan aan munaasabkiisii ahayn cilmi la-aanna loogu nisbaynayo marka alqowlu cala allahi bilaa cilmin waxay kaga culus tahay shirkiga way ka caamsan tahay oo mufradaadka ama afraadda ama aaxaadka shirkiga dee waxaa ka mid a alqowlu cala allahi bilaa cilm oo mufradaadkii shirkigu way soo hoosgelayaan alqowlu cala allaahi bilaa cilmin dunuubtii iyo macaasidii kale ilaahay laga gelayeyna hadday taxliilkii tahay hadday taxriimkii tahay hadday tashriicu maa lam ya'dan bihi illaah waxaanu ilaahay ogolaan oo la jideeyo sharci laga dhiga ay tahay waxyaabahaasoo dhanna dee wuu shamlisanayaa alqowlu cala allaahi bilaa cilmin oo yacnii xalaalayntii iyo xaaraameyntii iyo sharciyeyntii iyo dejintii qawaaniinta waxyaabahaas dee way soo hoosgelaysaa alqowlu cala allaahi bilaa cilmin marka calaa kullin yacni alqowlu cala allaahi bilaa cilmin shirkigiina waa soo hoosgelaya waanay ka guda ballaadhanta sidaasay uga culus tahay marka waxa uu sheekhu yidhi markaa walianna tasmiyatahu tacaala marka aayaddan muxaramaadkii ugu waaweynaa ayaa lagu jamciyey sawaءan ma yatacallaqu bixaqi illaahi aw ma yatacallaqu bixaqi اlkhalq ama ha noqoto waxyaabaha ilaahay xuquuqdiisa ku tacalluqa ee towxiidkii iyo shirkigii iyo wixii la midka ah ama ha noqoto xuquuqda khalqiga wixii ku tacalluqa oo xadgudubkii naftooda iyo maalkooda iyo cirdigoodaba ah yacnii labada midkay doonto ha noqotee macaasidii guud ahaan wixii ilaahay ku tacalluqayey iyo wixii khalqigiisa ku tacalluqayeyba aayaddani waa koobsatay walbagyi wاlbagي bغayr الxaq qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha ma dahara minha wma baطna wاlإثma wاlbagya bغayri الxaqi waan tushrikuu biاllahi ma lam yunazil bihi sulطaana labadaas waxaa lagu xidhay qeydka wاlbagya bغayri الxaq xadgudub xaqdare lagu xadgudbo iyo waan tushrikuu biاllaah maa lam yunazil bihi sulطaana inaad ilaahay ku lamaanaysaan oo ugu shariig yeeshaan waxaanu xujo iyo daliil ku soo dejin marka qeydkaa la daba dhigay bakyiga iyo shirkigu waa maxay axsant yacni taqyiid maaha sife muqayida oo lagu ixtiraasayay inuu jiro ku kale oo bixaqihi ila hadii la yidhaha waa sifa muqayida macnaha bikayri ilxaq bay ku qeydaysaa oo meesha waxaa ka baxaya kii bilxaqi ahaa bay noqon lahay hadday tahay sifa muqayida laakiin ma bagyi bilxaqaa jira kullu bagyin waa bikayri lxaq soo maaha idan waa sifatun kaashifa waxay sii caddaynaysaa uun xaqdarrada xadgudubku uu leeyahy waxaa la mida wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulطaana ma jira shirki ilaahay xujo ku soo dejiyey ilaa haddaa taa waa muqayida dee waxaad odhan lahayd waxaa lagu qayday kii bilaa daliilka ahaayoo ku daliilaa jira taasina dee ma jirto oo ilaahay subxaana wa tacaala shirki waa ka nasahan yihi marka waa lasii kashfinaya oo waa lasii caddaynaya un calaa kullin waxaa la yidhaahdaa quyuudda noocaasa wax mafhuuma ma leh laa mafhuuma lah oo marka la leeyahay walbagya bikayri اlxaqi laga fahmi maayo mid xaqi inuu jiro marka la leeyahay wa an tushrikuu biاllaahi maa lam yunazil bihi sulطaana laga fahmi maayo shirki suldaan lagu soo dejiyey inuu jiro waxaa kaloo culimmadu yidhaahdaan quyuudda noocaas oo kale ah waa libayaani alwaaqicu yacni xaqiiqadii jirtay unbaa lasii caddaynaya oo lasii kashfinaya laakiin wax ixtiraazii kuma jiro qul waxaa tidhi annabi allow inamaa xarama wuxuu xarimay uun rabbii rabbigay alfawaaxisha macaasidaa foosha xunleh ee waaweyn maa dahara wixii muuqda huwa maagu minhaa fawaaxishta xaggeeda iyo wamaa batana wixii qarsoonaada huwa maagu iyo walima dembiga ayaa rabbigay u xarimay iyo walbagya xadgudubka bikayri اlxaq xaqdare lagu xadgudbo waxaa kaloo la yidhaahdaa waa bimansilati tacliil oo kale oo macnaha waxaabad moodaa in la yidhi walbagya gardarada iyo xadgudubkana ilaahay waa xarimay liannahu bikayri اlxaq waa fii mowdici tacliil waayo bagyigu dee waa xaqdaro wa an tushrikuu biاllaah waxaa kaloo alla u xarimay ilaahay inaad ugu shariig yeeshaan maa lam yunazil bihi sulطaana wixii aanu xujo iyo daliil ugu soo dejin waxay ka dhigan tahay sidii iyadoo la yidhi oo kale liannahu lam yunzil bihi sulطaana waayo shirkiga ilaahay dee xujo iyo deliil kumaba soo dejin marka waa bimansilati tacliil oo kale la ydhaah iyo wa an taquuluu oo dee cilada loo xarimaa a deliilba ma leh waana xaqdaro iyo wa an taquuluu inaad tidhaahdaan ba alla u xarima cala allaahi ilaahay aad ka tidhaahdaan oo u nisbaysaan maa laa taclamuun waxaydaan garanayn oydaan cilmi u lahayn iyo walianna tasmiyatahu tacaala bima lam yusami bih tacliilkani halkuu la socdaa wuxuu la socdaa halkii hore oo waxau yihi fawajaba alwuquufu fi dalika cala annasi asmaadaa ilaahay waxa waajibtay in lagu joogsado naska oo maxay u waajibtay liqowlihi tacaala hadalku allah yidhi walaa taqfu iyo wa qowlihi hadalku allah yidhi qul inamaa xarama iyo walianna tasmiyatahu waa tacliilka saddexaad iyo walianna tasmiyatahu in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku magacaabistiisa tacaalaa koreeye bimaa shay lagu magacaabo lam yusami aanu ku magacaabin bihi maaga nafsahu naftiisa aanu ku magacaabin in ilaahay lagu magacaabaa aw inkaara maa ama shay in la diido samaa uu ku magacaabay rabbi bihi maaga nafsahu naftiisa uu ku magacaabay jinaayatun weeyi waa khabarkii annada waa xadgudub fii xaqihi ilaahay xaqiisa lagu xadgudbaayo tacaalaa koreeye cillada saddexaadna waxay tahay waayo ilaahay in lagu magacaabo wax aanu naftiisa ku magacaabin amase la diido wixii uu naftiisa ku magacaabay waa xuquuqdiisa oo lagu xadgudbaayo iyo walianna tasmiyatahu ilaahay magacaabistiisa tacaalaa koreeye bimaa lam yusami bihi nafsah naftiisa waxaanu ku magacaabin lagu magacaabaa aw inkaara maa ama shay in la diido kaasoo samaa bihi nafsahu naftiisa uu ku magacaabay la diidaa jinaayatun fii xaqih waa xadgudub ilaahay xaqiisii lagu xadgudbaayo tacaalaa koreeye fawajaba markaa waxaa waajibay suluuku ladabi aadaabta in la maro fii daalika arrinkaa asmaada ilaahay aadaabta in la maro oo ilaahay laga edebsado waliqtisaaru iyo in lagu gaabsado calaa maa shay kaasoo jaa uu ku yimid bihi maaga annasu nasku sida uu ku yimid in lagu gaabsado waxa uu sheekhu yidhi maadaama nusuustaasi ay ku soo aroortay ilaahay waxaanu naftiisa ku magacaabinna in lagu magacaabo ama wuxuu ku magacaabay loo diidaana ay xadgudub tahay dee waxa waajiba sida aadaabtu tahay in la maro oo sida aadaabtu tahay waa maxay dee in lagu gaabsado wixii naska ku yimid oo aan la dhaafin waana macnaha kelmaddii ina soo martay qaacidadae ahayd tawqiifiya macnaha tawqiifiyaba de wa anaha mawquufatun calaa sharci sharcigii in lagu joojiyo oon la dhaafin weeyi aayaddan yani gebagabadeedu ay tahay wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun culimmadu waxay yidhaahdeen wa tasmiyat اllahi bima lam yusami bihi nafsahu qowlu calayhi bilaa cilmin in ilaahay lagu magacaabo waxaanu naftiisa ku magacaabinna oo sharcigii laga tallaabsado oon lagu joogsanina waa ilaahay oo laga sheegayo ama loo nisbaynayo waxaanu ahayn cilmi la-aanna loogu nisbaynayo qofki isagoon cilmi u lahayn oo min alqowli cala allahi bilaa cilmin waxaa ka mid a tasmiyatuhu bima lam yusami bihi nafsah in lagu magacaabo waxaanu naftiisa ku magacaabin waxaa ka mid ah waxyaabaha tusinaya cadamu tasmiya bima lam yarid fi sharci inaan lagu magacaabin waxaan sharciga ku soo aroorin hadalkuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam laa uxsii hanaa'an calayk ducadii anta kamaa asnayta calaa nafsik waxauu rasuulku yidhi allahayow ammaantaada iyo mahaddaada koobi kari maayo wuxuu hadalkii ku soo gebagabeeyey anta kamaa asnayta calaa nafsik allahayow waxaa tahay adigu sidaad naftaada ku ammaanteed ehelka u tahay ayaa tahay macnaha anigu si kastoon ugu dadaalo inaan ku ammaano dee xaqaaga ma gudi karo oo waan ka gaabinayaa laakiin haayada iyo gebagabadu waxay tahay anta kamaa asnayta calaa nafsik allahayow adigu sidaad naftaada u ammaantaa tahay watasmiyatu min ahanaa culimmadu waxay yidhahdeen tasmiyaduna iyo magacaabista ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa lagu magacaabo loogu yeedho lagu caabudaa waa min ahanaa'i calayh ammaantay ka mid tahay oo makhluuqaadkaba dee magacaanta ay la baxeen ay jecel yihiin aad ugu yeedhaa waa nooc ammaana magacan u lahayn haddaad ugu yeedhana waa nooc xadgudub ah qofku waxaa laga yaabaa inuu kugu xanaaqu kuu cadhoodo walilaahi almathalu laclaa ilaahay baa sifada sare ku sugan oo waxa weeyaan sifaadka sare iska leh asmaadiisuna ay wanaagsan tahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala dee xaq wuxuu kuugu leeyihi inaanad ku magacaabin waxaanu isagu naftiisa u bixin marka atasmiyatu min ahanaa tasmiyadu waxay ka mid tahay ammaanta marka anta kamaa asnayta calaa nafsik waxaa laga dhadhansanayaa tawqiif ilaahay naftiisa wuxuu ku magacaabun inuu yahay maadaama dee tasmiyadu ay min ahanaa tahay kadalika nebiga sala allahu calayhi wasalam ma bannaana in lagu magacaabo waxaan asmaadiisa ahayn oo nebi moxamed asmaada soo aroortee sugan waxaanahayn haddaad ugu yeedho dee ma bannaano waa xadgudub wallahu subxaanahu wa tacaala awlaa bidalik ilaahay baana taa kaga mudan oo kaga awleysan nebigiisa oo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagoo addoonoo makhluuq ah hadday xadgudub iyo xaqdarro tahay in loogu yeedho magacaan magaciisii ahayn taa ilaahay baa kaga sii awleysan inaan loogu yeedhin waxa uu ilaahay la baxay mooye wax kale waxaa laakiin taa ka duwan baabu likhbaar oo baabka ikhbaarku tawqiifi ma aha baabka asmaada iyo sifaatku waa tawqiifi laakiin baabu likhbaar laysa tawqiifiyan taa macnaheeduna waxay tahay waxaan kitaabka iyo sunnada toona ku soo aroorin ayaa haddii macaanidoodu ay waafaqsan tahay wixii kitaabkiiyo sunnada ku soo arooray oo aanay ka hor imanayn waa lagaga warrami karaa ilahay waa lagaga khabri karaa waxaa ka mid ah alqadiim alshay almawjuud alqaa'imu binafsih yacni ilahay waa lagaga khabri karaa biannahu qadiim biannahu mawjuud laakiin odhan maysid dee ilaahay waa qadiim asmaadiisa ka mid maaha ilaahay waa mawjuud asmaadiisa ka mid maaha laakiin min baab اlإkhbaar waad kaga warrami kartaa biأnnahu mawjuudu dee inuu jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala wa biأnnahu qadiimu inuu yahay waad kaga warrami kartaa nadmigii safaariiniyahana waxay nagu soo maray xagga tawqiifka asmaada beyt tusinaaya in asmaada ilaahay tawqiifi tahay faman yadkuru sawa xafidnaahu wanasina haye haye jazaaka allah khayr shadrigii dambaad soo qabatay shadrigii hore lana bida adilatun wafiya shadrigii hore yaa haya ya raggu way wada ilaabeen soo maaha dee shawaahiddu waxay ku fiican tahay in la xafido moogta markaad u bahato si aad u soo qabsato laakinaha fi lxaqi tawqiifiya lana bida adilatin wafiya waay qaala almualifu raximah اllah alqaacidaة الsaadisa qaacidada lixaad asmaau اllahi ilaahay asmaadiisu tacaalaa koreeye hayru maxsuuratin waa mid aan lagu koobayn bicadadin tiro mucayanin go-an tiro go-an oo xadidan oo cad lagu koobi maayo asmaa ullah ilaahay asmaadiisu tacaalaa koreeye hayru maxsuura waa mid aan lagu koobayn bicadadin tiro mucayanin go-an tiro go-an oo cad lagu koobi maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa oo asmaa ullah waa hayru maxsuura oo dee waxaa jira kuwa aan kitaab kitaabkaba aan ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu ku sheegin oo sunnada aan ku sugnayn laakiin ilaahay isagu la gaar noqday cilmigeeda oo axad khalqiga ka mid ee aanu ogeynba laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab walaa waliyun saalix liqowlihi waxa u daliila asmaada ilaahay inaanay tiro go-an lahayn waa liqowlihi odhaahda uu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam fi lxadiidi almashhuur xadiidkii caankaa uu ku yidhi as'aluka allahayow waxaan kugu weydiisanayaa bikulli ismin magac kasta waxaan kugu su'aalanayaa magacaasoo huwa isagu laka adiga kuu sugnaaday allahayow magacaasoo samayta aad ku magacowday bihi isamka nafsaka naftaada aad ku magacowday waxaan kugu su'aalanayaa aw anzaltahu ama aad ku soo dejisay fii kitaabik kitaabkaaga aad ku soo dejisay aw callamtahu ama aad bartay axadan ruux oo min khalqika khalqigaaga ka mid ah aw ista'harta ama aad la gaar noqotood la keliyowday bihi isaga fii cilmi alghaybi cilmiga ghaybka ee naga qarsoon ee naga maqan aad kula gaar noqotay ee cindaka agtaada ah ama cilmulghaybka agtaada ah aad kula keliyowday isti'haarku waa infiraad marka alisti'haaru bihi ay alinfiraadu bicilmih yacni waa yacni isam ogaalkiisa iyo cilmigiisa aduu aad la keliyowdo cidi aanay kugu helin laa nabiyun mursal walaa malakun muqarab wlaa axadu min khalqik alxadii waa ilaa aakhiri alxadii ilaa xadiidka aakhirkiisa ama akmil alxadiia alxadii yani mafcuul aad caamilkiisi usoo qadarayso ey akmil alxadiia xadiidka sii dhammaystir ilan ma dhammo eh shaahidkii halkii uu ka deliishanay unbuu ka soo qaatay rawaahu waxaa soo wariyey xadiidkan axmedu imaamu axmed iyo wabnu xibaan ibnu xibaan iyo walxaakim wa huwa صaxiixu waana xadiid صaxiix ah oo sheekh alalbani silsilaة alaxaadiid aلصaxiixa ayuu ku soo saaray cabdillaahi bn mascuud ayaana warinaya radi allahu canhu wa arضaah xadiidkani markaa maxalu shaahidku waxa weeye asmaada ilaahay hadday muxadatoy kooban tahay nebigu ma yidhaahdeen aw ista'harta bihi fii cilmi اlghaybi cindak yacni halkaa waxaa ka cad inay jirto asmaa ilaahay ogaalkeeda uu la keli yahay oo cid kaleba aanay la ogeyn yacni asmaadii ilaahay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa xadiidkan uu ku tilmaamay de inay asmaadu qayba tahay oo qismun samaa bihi nafsah qayb ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa ayuu u bixiyey faadharahu liman shaaa min malaa'ikatihi aw gayrihim walam yunzil bihi kitaabah dabeed wuxuu u daahiriyo uu baray yacni waxa weeyaan cidduu doono malaa'igtiisa ama khalqigiisa kale kitaabkiisana kuma soo dejin wa qismun anzala bihi kitaabah asmaadiisa qeyb ka midana kitaabkiisuu ku soo dejiyo fatacarafa bihi ilaa cibaadih waa kuwa ay addoommadiisu dee ku aqoonsanayaan ay ku caabudayaan ay ugu dhowaanayaan wa qismun ista'hara bihi fii cilmi haybihi falam yaطalic calayhi axadu min khalqih qaybna yacni asmaadiisa ka mid ah cilmigooda ilaahay baa la keli noqday oo cidi lama wadaagto axad khalqigiisa ka midana ma taalacan mana oga yacni ibnulqayim ayaa badaa'icu lfawaa'idka ku sheegay aqsaamta mujaladka koobaad safxada boqol toddobaatan iyo afar waxaa markaa xadiidku un daliil uu yahay aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak dee asmaada ilaahay inaanay maxsuur ahayn cadad kooban oo go-an inaanay ahayne dee wax la og yahay iyo waxaynaan ogeynba inay leeyihiin waxaa kaloo sii caddaynaysa laa uxsii hanaa'an calayka anta kamaa anayta calaa nafsika dii aynu hadda soo maraynay yacni asmaadu inaanay maxduud ahayn waxaa kaloo u daliila xadiidkii saxiixaynkii xadiidu abi hurayra xadiidkii shafaacada nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu odhanayaa carshiga hoostiisa intaan imaado ayaa fa aqacu saajidan lirabbii rabbigay baan sujuud u dhacayaa uma yaftaxu allahu calaya min maxaamidihi wa xusni hanaa'i calayhi shay-an lam yaftaxu calaa axadin qabli dabeed ilaahay wuxuu ii furayaa mahadnaqiisa iyo ammaantiisa wanaagsan waxaanu cid aniga iigu horraysaba u furin oo aan ilaahay ku mahadiyo futuuxaadkaasa ilaahay ii furaya wa tilka almaxaamidu waathanaa takuunu biasmaa'ihi wa sifaatih maxaamiddaa aanu horeba u aqoon nebigu ee ilaahay u furayaa wakhtigaas dee waxay ku sugnaanaysaa ilaahay asmaadiisa sare iyo sifaadkiisa wanaagsan ayaa uu ku ammaanayaa oo ugu mahadnaqayaa marka waxay daliil u tahay dee waxa weeyaan asmaada ilaahay wax yani muxadad oo go-an inaanay ahayn wliqowlihi salى اllahu عalayhi waslm fi اlxadiiثi اlmashhuur uu rasuulku yihi asأaluka allahayo waxaan kugu weydiisanayaa bikuli ismin ism kasta oo huwa isagu laka adiga kuu sugnaaday isamkaasoo samayta aad ku magacowday bihi isamka nafsaka naftaada aw anzaltahu ama aad ku soo dejisay fii kitaabika kitaabkaaga aw callamtahu ama aad bartay axadan qof oo min khalqika khalqigaaga ka mid ah aw ista'harta ama aad la keliyowday bihi isaga ay bicilmihi cilmigiisa aad kula keliyowday fii cilmi اlghaybi cindak cilmulgheybka adiga agtaada yaalla aad kula keliyowday oo cid kula ogiba aanay jirin alxadiiث rawaahu axmed bnu xibaan wاlxaakim wa huwa صaxiixu qaala اlmualifu raximah اllah dee halkaa waxaa ka cad waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu agtiisa dee kula gaar noqdayna cid koobi kartaa inaanay jirin wama stahara allahu tacaala ayaa kusii xigta soo maha wama stahara allaahu ilaahay waxa uu la gooni noqday tacaalaa koreeye bihi isaga yacni asmaada cilmigooda ilaahay la gooni noqdeen cidi la wehelin ee fii cilmi اlghaybi cilmulgheybkaa inaga maqan waxa ilaahay uu kula gooni noqdayna laa yumkinu axadan ruuxna suurtagal uma aha xasruhu koobistiisu iyo walalixaatatu bihi inuu cilmi ahaan ugu wareegu u koobo dee ruuxna uma suurtowdo macnaha dee waxyaabaha ilaahay uu la gaar noqdo uu la gooni noqday cid alle cid koobi kartaa ma jirto marka aw ista'harta bihi fii cilmi اlghaybi cindaka ayaaba daliil kuugu filan dee asmaada ilaahay inaanay maxsuur ahayn oo tiro go-an aanay ku koobnayn qaala almualifu raximah اllah faama qowluh ishkaal buu haddaba ka jawaabayaa sheekhu soo aroori karoo la odhan karo oo sawka rasuulku yihi ina lilaahi tiscata wa tisciina sman miatan ilaa waaxida man axsaaha dakhala aljanna oo miyaanay xadiidkaasi aan u daliilu ahayn inay asmaada ilaahay sagaal iyo sagaashan ku kooban tahay ishkaalkaasuu ka jawaabayaa sheekhu oo waxa uu yidhi faama qowluh odhaahdiisa miyaa nebigu yidhi salى اllahu عalayhi wasalam ina lilaah ilaahay waxaa u sugan tiscatan wa tisciina sagaal iyo sagaashan isman oo magac miatan boqol baa u sugan rabbi ilaa waaxidan mid mooyaane boqol midla sagaal iyo sagaashankaasoo man axsaahaa qofka koobaa dakhala aljannata jannada uu galaayo hadalkaa uu rasuulku sidaa yidhi falaa yadullu ma tusinaya hadalkaasi calaa xasri اlasmaa'i asmaadani in lagu koobayo bihaada alcadadi tiradaa sagaal iyo sagaashanka ah walow kaana hadduu ahaan lahaa almuraadu ujeeddada la doonayaa alxasru in lagu koobo tiradaa la kaanat alcibaaratu jumlada ama weedhu waxay noqon lahayd ina asmaaa allaahi ilaahay asmaadiisu tiscatun wa tiscuun waa sagaal iyo sagaashan isman oo magac tacbiirkaasaa xasriga laga fahmi lahaa ina asmaaa allaahi tiscatun wa tiscuun asmaada ilaahay waa sagaal iyo sagaashan isman oo magac oo man axsaahaa ruuxa koobaa dakhala aljannata jannada wuu gelayaa aw naxwi daalik ama wixii la mid a cibaaradaas ama wax la mid ah ayaa tacbiirku noqon lahaa ee ina lilaahi ma noqdeen idan haddaba fa macna alxadiidi xadiidkan macnihiisu waxa weeyi anna haada alcadada in tiradaasi min sha'nihi arrinkiisa uu la gaarka yahay uu ka mid yahay anna man axsaahu in ruuxa kooba ee xafidaa dakhala aljannata jannada u gelaayo wa calaa haada kaa markaynu ku soconaynu ku dareerana arrinkaas fayakuunu waxau ahaanayaa qowluh odhaahduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam man axsaaha dakhala aljanna yacnii hadalkaasi wuxuu noqonayaa jumlatan jumlo jumladaasoo mukamilatan dhammaystirasa limaa qablaha waxa ka horeeye ah ina lilaahi tiscatan wa tisciina smaa miatan ilaa waaxida walaysad may ahaanin jumladani mustaqilatan mid ka madax bannaan weedha hore ee ina lilaahi tiscatan wa tisciina sman wanadiiru haada kaa waxa u dhigmoo la mid ah an taquula inaad tidhaahdo cindii agtayda waxa ah miatu dirhamin boqol dirham oo acdadtuha aan u diyaargareeyey lisadaqa sadaqada inaan bixiyo fa innahu maxaa yeele arrinku waxau yahay laa yamnacu ma diidaya kaasi an yakuuna cindaka agtaada inay ahaadaan daraahimu daraahim ukhraa kale oo lam tuciddaha aanad u diyaargarayn lisadaqati sadaqo sheekhu waxa uu yidhi xadiidkanuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina lilaahi tiscata wa tisciina sman man axsaaha dakhala aljanna xadiidkaa uu sidaa yidhi ma tusinayo in asmaada ilaahay tiradaasi lagu koobayo waayo wuxuu yidhi siiqadani xasri faa'iideynba mayso oo siiqadani waxa ugu weynay faa'iideynaysaa waxa weeye ilaahay inuu leeyahay sagaal iyo sagaashan kan ina lilaah ila walaamulmulki inuu intan leeyahayna wax kale inuu leeyahay ma diideyso laakiin wuxuu yidhi haddii xasri loo jeedo cibaaradu waxay noqon lahayd ina asmaa allaahi tiscatu wa tiscuun oo farqi baaba u dhexeeya xagga tacbiirka magacaanta ilaahay waa sagaal iyo sagaashan xasri bay noqonaysaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan wax kale inuu leeyahay ma diideyso weliba waxa keliya tacbiirkaasi uu faa'iideynayaabaa sheekhu uu yidhi in sagaal iyo sagaashankani sifo gaara ay dheer yihiin asmaada kale oo wuxuu yidhi jumladan ka dambaysa ee man axsaahaa dakhala aljanna kama madax bannaano cibaarada hore eh iyaday dhammaystiraysaa oy wasfi usii tahay oo macnuhu waxa uu yahay sagaal iyo sagaashankan sha'nigooda iyo sifada ay la dheer yihiin asmaada kale waxay tahay iyaga man axsaahaa dakhala aljanna intaasay la dheer yihiin asmaada kale marka haadihi ljumla man axsaahaa dakhala aljanna waa jumlo sifa u ah tiscatan wa tisciinada oo maxalu nasbo taalla laakiin jumlo mustaqilo oo layska bilaabanayo oo mubtadiye khabar cusub jumla istinaafiya ma aha waa jumlo fii mowdici sifa ama fii maxali nasbin sifa u ah tiscatan wa tisciinada oo macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahy sagaal iyo sagaashankaasoo man axsaahaa dakhala aljanna cidda xafidee koobtaa ay jannada ku gelayso wuxuu sheekhu mihaal u soo qaatay haddaad tidhaahda cindii mi'atu dirhamin acdadtuhaa lisadaqati boqol dirham baan haystaayoon sadaqo ugu tala galay miyay diidaysaa inaad kumaankum kala haysato ma diideyso laakiin tacbiirkani wuxuu caddaynayaa uun boqolkani sifada ay dheer yihiin daraahimta kale oo maxay yihiin boqolkani iyaga sadaqaad u diyaarisa laakiin malaayiinka kalead haysato ma diidaysa dee manaad xusin soo maaha ilan ruuxu isagoo ku neef leh ayuu odhan karaa waxaan hayaa toban aan sadaqo ugu talagalay dee wuxuu tilmaamuun tobankani waxay inta kale kaga duwan yihiin oo ah iyaga inuu bixinayo soo maaha laakiin intii kale wuu haystaa markaa sheekhu wuxuu yidhi mihaalkaas wuxuu caddaynayaa dee qofka ku yidhaahda boqol dirham baan sadaqo ugu talagalay lagama fahmo wax kale ma haysto haddaad imika tidhaahdo laba shamiis baan jimcaha ku tagaa in ugu talagalay miyaa laga qaadanayaa shay kaloo dharay inaanad lahayn labadani khaas waxay ku yihiin jumcada inaad ugu baxdo soo ma laakiin dee wax kaloo badan waxaa laga yaabaa shandad kale inay kuu buuxdo xadiidkaas markaa ina lilaahi tiscata wa tisciina sman waa muttafaqu calayhi min xadiidi abi hurayra ixsaagaa sagaal iyo sagaashankani asmaada kale ay dheer yihiinna culimmadu waxay ku fasireen oo ay yidhaahdeen ixsaauhaa xifduhaa lafdan wa fahmuhaa macnan wa tamaamuhu an yucbad allahu bimuqtadaaha ixsaaga asmaadani kow waa xifduhaa lafdan horta alfaadeedii in la xafido wa fahmuhaa macnan macaanida ay asmaadani koobsanaysay xambaarsan tahayna la fahmo ilan kuuba dhandhami mayso ku cibaadaysan maysid macnaheedaba haddaanad garanayn wa tamaamuhu an yucbad allaahu bimuqtadaaha ixsaagaa tamaamkiisa iyo dhammaystirankiisuna waxa weeyi inaad ilaahay ku caabuddo asmaadaasi waxay keensanayaan waayo isamkii aahaar iyo macaani ayuu leeyahay iyo xukum oo uu keensanayo waataynu hore usoo tilmaannay macrifatu alasmaa'i wasifaat macrifa mujarada in la aqoonsadoo la barto uun baabulasmaa'i wasifaat oo cibaado iyo cabsi iyo tacabud iyo taqarub aanad la iman macrifada mujaradkii midhkuu tari mayso haddaad garanayso ilaahay inuu caliim yahay sifatulcilmina uu leeyahay wa yaclamu kulla shayin wax walbana wuu ogyahay laakiin cabsidii iyo muraaqabadii iyo ilaaha ku ogee ku daalacanaya aanad iskaba eegeyn miyaad ku intifaacday barashadaad baratay ismullahi alcaliim waxba dee kuumuu tarin marka muqtaduhu waa magacan ilaahay eed baratay aharka iyo raadka ka dhalanaya wuxuu keensanayo inaad ilaahay ku caabudood ugu dhawaato weyi waxau yihi imaamu nawowi fii sharxi muslim mujaladka shanaad safxada toddobiyo toban itafaqa alculamaau cala ana hada alxadiida laysa fiihi xasrun liasmaaih subxaanahu wa tacaala ahlulcilmigu waxay ku kulmeen in xadiidkan aanay ku sugnayn koobis la koobayo magacaantii ilaahay oo sagaaliyo sagaashankaa lagu koobayo falaysa macnaahu anahu laysa lahu asmaaء gayru hadihi اtiscati watisciin falaysa macnaahu anahu laysa lahu asmaa gayru hadihi اtiscati watisciin wuxuu yihi marka arrintaa macnaheedu ma aha inaanu ilaahay lahayn asmaa an waxa weeyaan sagaal iyo sagaashankan ahayn gayra hadihi اtiscati watisciin wa inamaa maqsuud اlxadiid xadiidka ujeeddadiisa iyo muraadkiisu wuxuunuu yahay ana hadihi اtiscata watisciin man axsaha dakhala اljanna in sagaal iyo sagaashankan qofka xafide ee koobaa uu jannada ku gelaayo macnaha sagaal iyo sagaashankani sifadan gaarkaa inay leeyihiin unbu xadiidku tusinaya waxaa nawowi uu yidhi falmuraadu alkhbaaru can dukhuuli اljannati bixsaa'iha lalkhbaaru bixasri اlasmaa muraadka iyo ujeeddada xadiidkani waxa uu yahay in laga waramo yacnii sagaal iyo sagaashankan koobistooda in janno lagu gelayo laakiin muraadku ma aha in laga waramo bixasri اlasmaa in asmaadii ilaahayba intaa lagu koobayo khaaabina wuxuu ku yidhi fii shani ducaa safxada afar iyo labaatan xadiidkaa markuu sharxayey fahada yaduluka calى ana lilaahi asmaءa lam yunzilha fii kitaabih xadiidkaasi wuxuu ku tusinayaa ilaahay inuu leeyahay asmaa aanu kitaabkiisa ku soo dejinin xajabaha can khalqih lam yudhirhaa lahum khalqigiisa uu ka xijaabo aanu u muujin xadiidkaas marka waxay u deliishadeen imaam ibnu kaiirna fii tafsiirih calaa ana asmaءa allahi gayru maxsuura asmaada ilaahay inaanay maxsuur ahayn ibnu اlqayimna shifaaءu lcaliilka safxada afar boqol iyo laba-iyo toddobaatan waxa uu yidhi alxadiidu daliilu calى ana asmaءa allahi akharu min tiscati wa tisciina xadiidku wuxuu daliil u yahay asmaada ilaahay sagaal iyo sagaashan inay ka badanta wa ana lahu asmaءa wasifaati istahara biha fii cilmi اlgeybi cindahu laa yaclamuha gayruh iyo inuu leeyahay asmaa iyo sifaad uu ilaahay cilmigeeda la keli noqday oo cid kale aanay ogeyn wcalى hada faqowluhu ina lilaahi tiscata watisciina asmaa taa inakuu ka duulayna hadalka uu rasuulku yihi ina lilaahi tiscata watisciina sman laa yanfi an yakuuna lahu gayruha hadalkaasi ma diidayo ilaahay asmaa kale inuu leeyahay wاlkalaamu jumlaة waaxida hadalkuna waa jumlo israacsan oon kala soocnayn ay lahu asmaaءu mawsuufa waxa uu leeyahay asmaa mawsuufo ah oo sifo gaara la siiyey waa sagaal iyo sagaashan kan lagu sifeeyey man axsaaha dakhala اljanna hayrkoodna dee ma diideyso waxa uu ibnu اlqayim yidhi kama yuqaalu lifulani miatu cabdi acadahum liltijaara wa miatun acadaha liljihaad sida loo yidhaahdo hebel wuxuu leeyahay boqol addoon oo tijaaro iyo ganacsi uu u diyaargareeyey waxaa kaluu leeyahay boqol kale oo jihaadka uu u diyaargareeyey waxa uu sheekhu yidhi markaa wahada qowlu ljumhuur kaasi waa hadalka jumhuuru ahli اlcilm ay qabaan wa khaalafahum ibnu xasm فزcم أن أسmاءه تنxصر في hda الcadد بن xزم الظاahiري ayaa جمهوuر أhل العلم khiلaafay oo isagu ku andacooday أسmaada ilaahay sagaal iyo sagaaشhankaas inay ku kooban yihiin oo aanay dhaafeyn عalى kuli khulaasadu waxay tahay xadiiثkani ma tusinayo in أسmaada ilaahay cadadka ay ku kooban tahay laakiin wuxuu tusinayaa oo ugu weyni waxa weeyi sagaal iyo sagaaشhankani sifo gaaroo kuwa kale aanay lahayn inay leeyihiin oo ah man axsaaha dakhala aljanna fa amaa qowluh odhaahda uu nebigu yidhi miyaa sala allahu calayhi wasalam ina lilaah ilaahay waxa uu leeyahay tiscatan wa tisciina sman sagaal iyo sagaashan magac mi'atan ilaa waaxidan boqol mid uun mooyaane yacni boqol midla sagaal iyo sagaashankaasoo man axsaahaa qofka kooba ee xafida ee macnahooda fahma ee ilaahay ku caabuda waxay keensanayaan ruuxaasi dakhala aljanna jannada waa gelaya marka culimmadu shuruudda ay yani ku xidheen waxay daliil u tahay dee haddaad alfaadooduun xafido inaanad fadliga intaa legdee helay lafdigoodii xafid macnahoodii faham waxay keensanayeenna ilaahay ugu dhowoo ku caabud falaa yadullu ma tusinaya xadiidkaasi calaa xasri اlasmaa asmaada in lagu koobo bihada lcadadi tiradaa walow kaana almuraadu ujeeddadu hadday ahaan lahayd alxasru in la koobo lakaanat alcibaaratu cibaaradu waxay ahaan lahayd ina asmaa allahi ilaahay asmaadiisu tiscatu wa tiscuuna waa sagaal iyo sagaashan isman oo magac manaxsaaha ruuxa koobaad dakhala aljanna jannada ayaa u gelaya idan haddaba famacna alxadiidi xadiidka macnihiisu waxa weeye ana hada alcadada in tiradaas min shanihi ay min shani hada alcadad tiradaa arrinkiisa iyo sifadiisa waxaa ka mid ah ana man axsaahu tiradaa ninka koobaa dakhala aljanna jannada inuu ku galaayo wa calaa haada kaa inakoo ka duulaynoo ku sugan fayakuunu waxau ahaanayaa qowluhu odhaahduu nebigu yidhi man axsaahaa dakhala aljanna jumlatan jumlo ayuu ahaanayaa jumladaasoo mukamilatan dhammaystiraysa limaa qablahaa waxaa ka horeeya ina lilaahi tiscatan wa tisciina sman walaysad may ahaanin weedhani ama jumladani mustaqilatan tii ka madax bannaan taa hore wanadiiru haada kaa waxaa la mid a an taquula inaad tidhaahdo cindii miatu dirhamin boqol dirham baa agtayda yaalla oo acdadtuhaa aan u diyaargareeyey lisadaqati sadaqo fainahu maxaa yeele arrinkaasi laa yamnacu ma diidayo an yakuuna cindaka agtaada inay ahaadaan daraahimu daraahim ukhraa kale oo lam tuciddahaa lisadaqati aanad sadaqaba ugu talagelin dee ma diideyso walam yasixa kama ansixin can nabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam tacyiinu haadihi alasmaa asmaadani in waxa weeyaan la caddeeyo oo la carab dhabo may ka ansixe rasuulka sala allahu calayhi wasalam walxadiidu xadiidka almarwiyu laga wariye canhu nebigana fii tacyiiniha asmaada caddaynteeda xadiidka lagaga wariyeyna daciifun waa daciif oo xadiidku culimmadu waxay yidhaahdeen wuxuu ku ansaxay biduuni sardi alasmaa asmaada tirintooda la'aantooda laakiin tirinta asmaadu nebiga kamay sugnaan sidaa darteed baa la ysugu khilaafay waxa uu sheekhu yidhi walam yasixa kama ansixin caninnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam tacyiinu haadihi tani caddaynteeda alasmaa ee asmaada ah sagaal iyo sagaashanka fadligan leh nebigu muu carabaabinoo muu caddaynoo muu odhan waa kuwaa iyo kuwaa xikmadda loo caddayn waayeyna waa in lagu dadaalo loo kala dheereeyo la baadho oo lagu ijtihaado walidaalika ayaa culimmadu midba u qayb ama waxa weeyaan dee in gaara uu la soo baxay ijtihaadkiisii wixii kitaabkii sunnada uu kala soo baxay walxadiidu xadiidka almarwiyu laga wariyey canhu nebiga fii tacyiinihaa magacaanta caddayntooda xadiidka rasuulka lagaga wariyeyna daciifun waa daciif oo tirintaa asmaadu rasuulka kama sugnaanin qaala shaykhu lislaam shaykhu lislaam wuxuu yihi ibnu taymiyata ibnu taymiya calayhi raxmat ullah fi lfataawa majmuuc lfataawaha wuxuu ku yidhi mujaladka lixaad safxada saddex boqol saddex iyo sideetan min majmuuci ibni qaasim majmuucaas ibnu qaasim uu soo ururiyey waxa uu ku yidhi ibnu taymiya tacyiinuha asmaadani caddaynteedu laysa kamay mid ahaanin min kalaami nebiyi nebiga hadalkiisii sala allahu calayhi wasalam biitifaaqi ahli lmacrifati dadka aqoonta u leh bixadiidihi rasuulka xadiidkiisa dadka aqoonta u lihi siday isku waafaqeen caddaynta iyo carabaabidda asmaadani hadalkii nebiga ma aha wa qaala wuxuu yidhi shaykhu lislaam qabla daalika intaa horteed safxada saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatan hadalkaa ka horna wuxuu yidhi shaykhu lislaam ina alwaliida waliid waa waliid ibnu muslim oo waxa weeyaan mudallis ah oo asbaabaha xadiidka lagu daciifiye ka mid ah waxa uu sheekhu yidhi ina alwaliida waliid ibnu muslim dakaraha asmaadani tacyiinkeeda iyo tirinteeda wuxuu ka sheegay can bacdi shuyuukhihi shuyuukhdiisii bar ka mida ashaamiyiina ee reer shaam kamaa jaa-a sida ku yimid mufasaran iyadoo la caddeeye oo fasiran fii bacdi turuqi xadiidihi weliid xadiidkiisu duruqda uu ku yimid barhkood sida ku cad yacnii shuyuukhdiisa qaar ka mid ah ayuu asmaadaa tirintooda ka sheegay weliid wa qaala ibnu xajar ibnu xajarna wuxuu ku yidhi fii fatxi lbaari fatxulbaariga mujaladka koob iyo tobnaad safxada laba boqol iyo shan iyo toban aabca asalafiya abcadaas la yidhaha aabca asalafiya waxa uu ku sheegay ibnu xajar laysat ilcilatu cilada xadiidkan lagu daciifiyey may ahaanin cinda shaykhayni labada sheekh agtooda albukhaariyi wa muslimin bukhaari iyo muslim tafarud lwaliid waliid ibnu muslim keliyowga uu la keliyoobay faqad oo keliya wuxuu yidhi ibnu xajar bukhaari iyo muslim xadiidka waxay ku cileeyeen ma aha mudaliskan weliid ibnu muslim keliyowga uu la keliyoobo keliya tacyiinkan asmaada bal eh alikhtilaafu fiihi khilaafka laysku khilaafay asmaadani iyo walidiraab yacnii iskhilaafka iyo iska horimaatinka asmaadani iyo wa tadliisuhu weliid ibnu muslim tadliiskiisa iyo waxtimaalu lidraaj suurowga ay suurowdo yacnii asmaadan tirintoodu idraaj inay tahay macnaha hadalkii raawiga oo la soo dhexgeliyey inay tahay oo hadalkii nebiga aanay ahayn sala allahu calayhi wasalam halkan sheekhulislaam iyo ibnu xajar waxay iska daba mareen ciladii xadiidkan lagu daciifiyey oo mas'alo musalaxii iyo cilmulxadiidkii xidhiir iyo calaaqa lale ah waxa ay tilmaameen kow cilalka xadiidkan lagu cileeyey inay ka mid tahay tadliiska yacni aslu tadliis waxaa la yidhahdaa luqada carabiga alikhfaa wa cadamu tabyiin alcayb yacni wax la qariyo iyo ceebta shayga inaan la caddayn ayaa tadliis la yidhaha waxa waad ii tadliisisay macnaha waad ii qariso imaad qiixin weeyi marka tadliiska ruwaadda ee xadiidka nebiga galaa waxa weeyaan raawigu waa isqaadu daciifin bayna iqatayn ee raawi daciifa in la rido laba iqo dhexdood si loogu qariyo oo loo moodo riwaadoo dhamme inay wada iqaa tahay markaa nooc qarin ah yacni daciif ruwaadda ku dhex jira inta laga tuuray ayaa intii kale laysku xijisiyey si loo moodo sanadku inuu kulluhu iqaat marka cilalka xadiidkan lagu cileeyey waxaa ka mid ah waxa weeyaan tadliiskaas ayaa ka mid ah weliba weliid ibnu muslim tadliiska uu sameeyaa waa nooca ay culamaau lxadiid ama culimada musطalaxu ay ku sheegaan sharu anwaaci tadliis tadliiska noocyadiisa nooca u xun waa tadliiska la yidhaha tadliisu taswiya oo inuu sheekhiisii ka wariyo dabadeedna waxa weeyaan raawi daciifa uu meesha ka saaro kadibna raawi kaloo iqaa uu sheego oo daciifkaas yacni labadaa raawi ee hiqaadda ah dhexdooda daciifkaa uu ka saaro uu ka rido iyadoo labadan midkoodba ka kalena uu la kulmay si uu sanadkii oo dhan ugu ekeysiiyey inuu yahay kulluhu hiqaat waa tadliiska noocaasa ayaa weliid ibnu muslim uu macruuf ku yahay tadliis ataswiya marka cilalka xadiidka lagu cileeyey horta waxaa ka mid a raawiga weliid ibnu muslim ee mudaliska ah ee tadliiska weliba tadliisu taswiyaha sameeya waa kow tadliisu taswiyaha waxaa kaloo kula mida weliid ibnu muslim ee raawiga la ydhaa baqiya ayaa isaguna ee, tadliiskaa sameeya abu mushir waa kilaa kama fi tadriib axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha calى taqiya axaadiiu baqiya laysat naqiya axaadiida raawigaa baqiya mid saafiya ma aha oo sugan fakun minha calى taqiya iska ilaali oo cabsi kaga sugnow iyo xadar iyo digtooni marka waa ruwaadda macruufka ku ah baqiye iyo weliid yani waxa weeyaan ee, noocaa loo yaqaano tadliiska ayay macruuf ku yihiin waana cilalka axaadiida lagu cileeyo waxaa kaloo ka mida waxyaabaha xadiidka lagu cileeyey alikhtilaafu walidiraab ikhtilaafkaasi laba dhinacba wuu kaga jiraa xagga sanadka wuu kaga jiraa oo sanadkiisan weliid ibnu muslim waa la ysku iskhilaafay oo duruqda xadiidku yani khilaaf iyo iska horimaatin baa ku jira ee, sanadka alweliid waxaa kaloo khilaafku kaga jiraa min jihati lmatni oo yani waxa weeyaan xagga tirinta asmaada asmaadan ilaahay ee la tirinaayo waxaa ku soo arooray ikhtilaaf iyo idiraab oo dariiqani asmaa u sheegay ayaan dariiqani sheegin kani waxa weeyaan asmaa ku sugan ayaan kan ku jirin waxyaabaha yani duruqda ku soo aroortay waxaa ka mid ah in duruqda qaarkood lagu sheegay maa laa yasixu an yakuuna isma min asmaa illaah waxaan ansixinba inuu asmaadii ilaahay ka mid yihi halka asmaadii ilaahay ee sugnaydna qaar ka midana laga tegey marka xadiidka ikhtilaaf iyo idiraab iyo iska horimaad baa kaga jira xaggii sanadka iyo xaggii matnigaba oo tirinta asmaada ah oo midba waxbuu sheegay waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha lagu daciifiyey ixtimaalu lidraaj mudrajka waxaa la yidhaha kalaamu raawi yacni raawigu xadiidka siduu u wado inuu hadal isagu ku darsado uu leeyahi oon hadalkii nebiga ahayn hadal aan hadalkii nebiga ahayn ee marfuuca ahaa inuu raawigu ku darsado hadalkaa raawiga maxaa la yidhaha waa mudraj macnaa xadiidkii baa lasoo dhexgeliyey idraajku waa dhexgelin marka waxaa kaloo suurowdaa la yidhi idraaj oo tirintan asmaada la tirinayaa inay tahay min kalaami ruwaat oo waxa weeyaan aanay ahayn min kalaami nabiyi sala allahu calayhi wasalam oo raawigan kalaamkiisa inay tahay waxaana arrintaa u markhaati kacaya riwaayaadka kaloo dhan dee way ka madhan yihiin taxdiidka iyo tirinta asmaada mucayanka ah ee la carabaabayo way ka maqan yihiin khulaasatu lqowl waxay uun labada sheekhee sheekhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah iyo ibnu xajar waxa hadalkooda khulaasadiisu ay tahay in xadiidkani uu daciifiyo o aanu sugnayn cilalka lagu daciifiyeyna intaasoo cilaba ay tahay keliyowga weliid ibnu muslim uu la keliyoobay tadliiskiisa waxa weeyaan ixtimaalka ay suurowdo inuu mudraj yahay oo kalaamkii raawigu iyo kalaamkii nebigaba aanu ahayn iska horimaatinka iyo khilaafka xadiidka ku sugan sanadkiisa iyo matnigiisaba cilalkaasoo dhan waxay rajaxayaan inaanu waxa weeyaan xadiidka qaybtaa asmaada ilaahay tirinaysa nebiga inaanay ka sugnaanin marka nebiga sala allahu calayh wasalam waxaa ka sugan uun sagaal iyo sagaashan magac oo fadligaa leh inuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala dabeed markaa culimmadii waa ijtihaadeen oo waa ku dadaaleen oo dee sheekh walba ijtihaadkiisii wixii uu gaadhsiiyey ayuu sheegay sidaa darteed bay u kala duwanaadeen waayo nebiga hadday ka sugan tahay wax isku mid ah ayuunbay wada sheegi lahaayeen قال شhيkh الإسلام بن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس صفحة ثلاثمائة وثلاثة وثمانين من مجموع بن القاسم wuxuu yihi تacyiinuhaa asmaadan cadaynteeda iyo carabaabideedu laysa min kalaami النabiyi nebiga hadalkiisii ka mid maha salى الlahu عalayه وasaلم باtifaaqi أhli الmacrifaةi bxadiiثi dadka xadiidka nebiga aqoonta u lihi siday isku waafaqeen وaqaala qabla dalik hadalkaa ka horna waxa uu yihi ibnu taymiya صفxada saddex boqol toddobaatan iyo sagaal ina alwaliida dakaraha waliid ibnu muslim oo raawiga xadiidka ihi waxa uu sheegay asmaadaas wuxuu ka sheegay can bacdi shuyuukhihi shaamiyiin shuyuukhdiisii reer shaam qaar ka mid ah kamaa jaaa mufasaran sida ku timid iyadoo cad fii bacdi turuqi xadiidihi yacni weliid xadiidkiisu duruqda uu ku yimid qaarkood sida iyadoo fasiran oo qeexan ku timid shuyuukhdiisa qaar ka mid ah ayuu sardiga tirinta asmaada ka soo naqliyey وقال ابن حجر في فتح الباري في المجلد الحادي عشر صفحة مائتين وخمسة عشر الطبعة السلفية ابن حجر نوح كيري ليست العلة علة ما أهان cinda shaykhayni labada sheekh agtooda albukhaariyi wa muslimin bukhaari iyo muslim ciladay xadiidka ku cilaynayaan may ahaanin tafarudu lwaliidi faqad waliid ibnu muslimka mudalliska ah ee tadliisu taswiyaha sameeye axaadiida lagu daciifiyo keliyowga uu riwaayadan la keliyoobay oo keliya maaha cilada shaykhaynku bal eh alikhtilaafu fiihi walidiraabu waxaa kaloo ay ku cileeyeen xadiidka iskhilaafidda iyo iska horimaatinka laysku khilaafay sanadkiisa iyo matnigiisaba iyo wa tadliisuhu tadliiska uu waliid ibnu muslim sameeyo iyo waxtimaalulidraaji idraajka suurowgiisa ay suurtowdo hadalkaniba inuu mudraj yahay oo hadalkii raawiga uu yahay oo hadalkii nebigaba aanu ahayn sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheekhu yidhi haddaba walamaa lam yasixa markii aanu ansixin tacyiinuhaa asmaadani caddaynteedu caninebiyi nebiga aanay ka ansixin sala allahu calayhi wasalame ayaa ikhtalafa asalafu dadkii wanaagsanaaye hore ay isku khilaafeen fiihi arrinkaas markii aanay asmaadaasi caddayntoodu aanay rasuulka ilaahay ka sugnaanin ayaa salafkii dee isku khilaafeen oo barhba dhinacay ula kaceen warwiya waxaana laga wariyey canhum salafka fii daalika arrinka asmaadaa tirinteeda waxaa laga wariyey anwaacun noocyo kala duduwan oo sheekh walba sibuu ugu dadaalay waqad jamactu haddaba waxaan ururiyey buu yidhi anigu haddaan ibnu cuthaymiin ahay raximahullah waa mualifka kitaabkaneh tiscatan wa tisciina anuu sagaal iyo sagaashan baan soo ururiyey baa sheekhuu yidhi isman oo magac oo mimaa kii ka mid ah dahara lii iiga muuqday min kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa tacaalaa koreeye iyo wa sunnati rasuulih rasuulkiisa sunnadiisa sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheekhuu yidhi mar haddii yacni magacaantan caddayntoodu aanay nebiga ka sugnaanin dee culimmadii iyo salafkii way isku khilaafeen aniguna wuxuu yidhi dee wixii kitaabkiiyo sunnada iiga muuqday ayaan ka soo ururiyey oo sagaal iyo sagaashankaa magac ee fadligaa iyo karaamadaasi ay ku soo aroortay ah marka sagaal iyo sagaashankii buu sheekhu tirinayaa darsiyada dambe ayaynu ku qaadan doonnaa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam